kulan wacano wanaagsan waa markan iyo barnaamijkeenii toddobaadkii tegay iyo soomaaliya barnaamijkeena toddobaadkii tegay iyo soomaaliya waxaa magaalada muqdisho ku soo diyaariya waryaheena maxamed kaafi waxaa magaaladan atlaanta ku qaadaya yuusuf sheekh cadow waxaana soo saara anigoo cabdilcasiis sii toddobaadka aynu ka soo gudubnay ayaa waxaa xildhibaanada baarlamaanka federaalk ee soomaaliya xilkii ka xayuubiyeen ra-iisul wasaarihii dalka ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed haddaba xilka xayuubinta ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed iyo weliba sugid laga sugayo madaxweynaha inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare cusub sidee ayuu noqon doonaa xaalka guud ee dowladda soomaaliya iyo weliba xulista uu soo xulayo madaxweynaha ra-iisul wasaare cusub xaaladda siyaasadeed iyo weliba isjiijiidka ka jiray dalka ayaa haatan wuxuu u muuqdaa mid xoogaa yaro degay maadaama xubnaha baarlamaanka soomaaliya ay kalsoonidii kala laabteen xukuumadda hogaamiyey ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed cod aqlibeedle ayay xubnaha baarlamaanka ee ku aqoonsan waayeen xukuumadda ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed inay sii shaqayso maadaama boqol konton iyo saddex xildhibaan ay diideen xukuumadda ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed baarlamaanka soomaaliya ayaa kala saaray madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo khilaafku u dhexeeya labadii bilood ee ugu dambeeyay oo hawada isku sii shareeray kadib markii ay si aada u kala qaybsameen khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale wuxuu saameeyey hay-adaha baarlamaanka iyo weliba xukuumadda iyagoo ku kala qaybsamay khilaafkaas labada dhinacna la kala saftay xubnaha beesha caalamka ayaa dhankooda waxay wadeen dadaalo badan oo ay ku doonayeen inay isugu keenaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha laakiin madaxweynaha ayaa ku adkaysanayay markasta in khilaafkan ay dhammayn karaan oo ay go-aan ka gaari karaan xubnaha baarlamaanka soomaaliya ugu dambeyntiina boqol konton iyo saddex mudane oo ka tirsan baarlamaanka oo qayb ka ahaa xildhibaano gaarayay laba boqol iyo soddon iyo laba xildhibaan oo ku shiray magaalada muqdisho maalnimadii sabtida ahayd ayaa waxa ay go-aamiyeen in xukuumadda ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed ay dhacdo oo gebi ahaanba ay kalsoonida ay kala laabtaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa haatan wuxuu haystaa fursad soddon cisho ah ama bil gudaheeda oo uu kusoo magacaabayo ra-iisul wasaare cusub madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sheegay ra-iisul wasaaraha uu soo magacaabayo inuu noqon doono mid aanan ka imaanayn bulsho gaar ah ama urur gaar ah laakiin uu ka dhex imaan doono bulshada soomaaliyeed madaxweyne xasan sidoo kale waxa uu sheegay ra-iisul wasaaraha cusub uu soo magacaabayo inuu ku dooranayo aqoon iyo inuu yahay nin karti u leh inuu kasii wado xaaladda dalka halka ay haatan marayso madaxweynuhu haatan waxauu la tashiye la sameynayaa qaar ka mid a xubnaha baarlamaanka wuxuuna kala tashanayaa ra-iisul wasaaraha cusub oo uu keenayo maadaama baarlamaanka laga sugayo ayaguna in ay meel mariyaan marka ra-iisul wasaaruhu uu madaxweynaha soo magacaabo qaar badan oo ka mid a dadka siyaasadda falanqeeya ayaa waxay sheegayaan in madaxweynaha iyo weliba garabkiisa ay u muuqato in ra-iisul wasaaraha uu u diyaarsan yahay marka loo eego qaabka madaxweynaha iyo weliba xubnaha baarlamaanka ah ee ku fikirka ah ay kaga soo horjeedeen xukuumadda hogaamiyo ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed sidoo kale waxaa jira dadka qaar oo isweydiinaya sida ay u wada shaqayn karaan madaxweynaha iyo weliba ra-iisul wasaaraha cusub oo soo magacaabo maadaama madaxweynaha ay isku dhaceen ra-iisul wasaarihii labaad oo baarlamaanka ay go-aan ay ka gaareen waana kuwaan qaar ka mid a shacabka muqdisho oo aragtidooda sidaan ku cabiraya anigu ah axmed biili jimcaale ciyoon doctor ciyoon waxaan soo dhaweynaya riditaanka dowladda hadda uu hogaaminaya cabdiweli sheekh in la rido way ku habbooneed sababtoo ah waxaa weeye dadku ilaa haddeer ummadda soomaaliyeed dowlad baa jirtaa laleeyahay wax aan dowladu dareemayna waa laleeyahay ilaa hadda dareenkii shacabka shacabka xaggiisa bismillahi raxmaan raxiim waxaa waaye waxaan qabaa aniga khilaafkan iminka lagu kala tegayna wax ku salaysan dastuuriya muahayn waxaweyaan oyid baroorta orgiga kaweyn buu ahaa baarlamaankuna baarlamaanku dee ilahay agtiisa cadaalad tusaalaaye muahayn wax mooshinka kuma salaysnayn mooshin lagu xagaldaacinaayo ama lagu dhaliilaayo inuu bointis ama ra-isul wasaaro wax qalday may ahayn bismillaah waxaa ka dhacay baarlamaanka waxay la mid tahay sida dalalka ay ka jirto dimuqraadiyaddu wixii ka dhici jiraa ka dhacay nin ku farxay iyo nin ka naxaybaa si deggan oo mas-uuliyadu ku dheehan tahay ayaa cod loogu kala baxay waxaanan rajaynahayaa baarlamaankana inay cashar u noqoto madaxda tegaysana ay cashar u noqoto madaxda soo socotana ay cashar u noqoto oo ay iska daariyaan kuwa soo socdaahu ay iska daariyaan ceebihii ama dhaliilihii raggii hore meesha ay ku banneeyeen maxamed kaafi sheekh abuukarredi wadajir muqdisho
Beesale waa beesale mooshinkii berigan baarlamaanka loo bandhige beesale waa beesale mooshinkii berigan baarlamaanka loo bandhige yaan laga badinin quraantaada soo saare yaan yaan laga badinin quraantaada soo saare bilaash bilaash bilaash ma jire bilaash bilaash bilaash ma jire buuqa hadiisbata buuga waa laga tirtiraa bacdii madoobeeda bannaanka ku taale buuqa hadiisbata booska waa laga kiciraa bacdii madoobeeda bannaanka ku taale beesale waa beesale mooshinkii berigan baarlamaanka loo bandhige beesale waa beesale mooshinkii berigan baarlamaanka loo bandhige yaan laga badinin quraantaada soo saare yaan yaan laga